Degmada Carme ee maamulka Puntland ayaa lagu qabtay munaasabadii Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Puntland kula wareegaysay gaari gargaarka caafimaadka degdega ah kaas oo ay wareejisay hay'adda Save the Children. Munaasabadda wareejinta gaariga ayaa waxaa goobjoog ahaa Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Puntland, wakiilka hay'adda Save the Children iyo madaxa caafimaadka degmada Carmo. Wakiilka hay'adda Save the Children ee maamulka Puntland Maxamed Cabdiqaadir ayaa ka warbixiyay wareejinta gaariga.
runtii maanta farxad weyn bay noo tahay kasar jiran ahaan inaan wasaaradda caafimaadka puntland oo wada shaqayn dhow aan leenahay oo arrimaha caafimaadka si gaar aan u wada shaqayno inaan ku wareejino gaari ambalaas ah oo loogu talagalay inuu ka shaqeeyo daryeelka hooyada iyo dhallaanka runtii hay-addu wax badan bay ka qabataa puntland iyo soomaaliya guud ahaan si gaara gobolladatan gobolka bari iyo gobolka raas casayr mashruuca kan jasbi la yidhaahdo oo ay naga sabadgareeyaan ama dhaqaalisa ay bixiyaan sida oo sweden ah iyo s d c oo switzerland ah runtii wuxuu ka shaqeeya xarumo aad u fara badan ilaa konton iyo sagaal xarumood oo inta badan ay ku yaalaan dhulkii waagi hore loo aqoon jiray gaariwaaga degmada qandala caluula baargaal gumbax ilaa ufayn ilaa isku shuban ilaa boosaaso ilaa carmo runtii xarumahaas aadka u faraha badan gaar ahaanna qaybta hadda ay colaada ka socdaan iyo dagaallo runtii wax badan buu ka tarayaa baabuurtan noocan oo kaleta ah inuu gurmad ka sameeyo ma aha gaarigii horreeyey ama ambalaas ee hayaddu ay bixinayso ilaa shan iyo toban bukan ku yahay inta hayaddu ay ambalaas ay keentay puntland si gaara dhanka kale wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka puntland saciid jaamac qorsheel iyo madaxa caafimaadka degmada carmo faadumo cabdulaahi cartan ayaa si wada jir ah ugu mahadceliyey hay-adda save the children ayay maanta waxaanu watay munaasabad aad qaali u ah oo muxuu ahaa baabuurkan hadda xagga dambe yaalla oo ambalaans ah in maxay ahayd save the children oo looga bartay in iyadu ay gacan ka dhiibato had iyo joor siduu sheegayey muxuu ahaa maxamed inuu yahay kii shan iyo tobanaad waa wax badan waa wax waxtara waa wax muuqaala waxaan leenahay hadda kan shan iyo tobanaad nagu soo wareejisay oo gobolka bari weliba gaar ahaan carmo ay ku tilmaaman tahay waxaan leeyahay waa ku mahadsantah waxaa weeye magacaygu faadmo cabdilaahi cartan mamulaha caafimaadka degmada carmo maanta waxaan joognaa xaflad aad iyo aad u qiimo badan ay maxaan ku dhaha nalagu wareejinayo gaari la fuliyey oo qolada sef jildaneen khayr allaha siiyo aad noola shaqayso aad noogu dhowdhow waxa weye baahidaeeda ka warhaysa taasoo aan maanta ka mulkinay ambalaastii ee degmada carmo kow ay yeelatay markaanu soo gudbinay baahida aanu aad ugu qabno oo ah inaan ambalaas u baahannahay ay tahay dhibaatada ugu horraysoon haysa ay tahay ambalaas la'aan maadaama markii hore xarumaha caafimaadka ay ku xihan yihiin hooyada iyo dhallaanku ay u baahan yihiin hooyadu markay ifoonayso ambalaastii loogu soo qaadi lahaa looga soo qaadi lahaa meelaha fogfog oo ay tahay maanta maalintii ugu baahida badnayd ambalaasta in la helo waa idinka ballan qaadaynaa insha allah gacantaan ku haynaynaa haddii la haydmo insha allah waxaan dareemaynaa dardaarankii uuna siiyey wasiirku insha allah inaan ka soo bixi doonno dad u qalmana aanu nahay insha allah hadii la qadaro ilaalinteeda iyo xafiddeeda iyo la socodkeeda haddii la hayno